especially markuu madaxweynaha la kulmayo maraykanka oo kaleo waddan aada u weyn ah qofka chief of spyga maraykanka c i adana uu yahay nin aada u sarreeya waxa weeyaan siyaasadna ma wado dhaqaalana kama hadlo wuxuu u imaanaya waa arrin deg dega oo ku saabsan amni iyo khatar iyo arrin ay tahay in laga digo marka waa arrin muhiim ah oo aada muhiim ah oo wakti deg deg wakti runtii cayiman ay tahay in lagu gudbiyo iyo arrin khatarteeda leh oy tahay inay madaxdu ay maaragtay si saxa u fahamto cabdisalaan waa markii labaad madaxa c i a uu booqasho ku tegayo soomaaliya marka booqashadiisan ma isleedahay waxay xiriir la leedahay xiisadda ka taagan gacanka cadmeed ama meelo ka mida geeska africa oo soomaaliyana ay muhiim u tahay marka loo eego meesha ay ku taalo waa sidaasaan aaminsanahay caadi ahaan markii dowladda maraykanku rabto inay fariin u gudbiso madaxda waddankaas hadda soomaaliya oo kale iyo duniyada saddexaad oo kale safiirka joogaahu waa very powerful weeyaan fariinta waxaa loo marsiyaa safiirka inuu gaarsiiyo madaxda waddankaas in marka taliyaha nabad taliyaha c i eda uu yimaado way ka awood badan tahay wax ka weyn oo aan safiirka lasoo marsiin karin aan telefoon lagu soo sheegi karin safiirka qoraal lagu soo qori karin waxyaaba sidaasuu dabcan wadaa marka dabcan bariga bariga africana aada u kacsan yahay etoobiya soomaaliya waxaa ka jiro runtii culays badan ah ka dhex jira soomaaliya waad aragta waxay ku adkaysatay in ciidamada etoobiya ay ka baxaan oysan ka mid noqonin ciidanka isbedelkan admis iyo osom dabcan ciidan bedeli kara meeshii oo etoobiya banaysa lama hayo ilaa hadda qalqal weyna etoobiya lafteeda ka jiro de waa taha etoobiya ma deganoo turbulensigeeda aada u sarreeya isbahaysigan masar iyo eritrea iyo soomaaliya laftiisa waa wax cusuboo soo kordhay marka danaha reer galbeedka ama maaragtay adduunka uu kaleeyahay bariga dhexe isbedelkan jasiiradan carbeed iyo bariga africa ka dhexeeya waxaan isleeyahay dareen weyn oo culusaa ka jira soomaaliyana special aan aaminsanahay in wax weyn kasoo foolleeya ta kale waxaan isleeyahay waa muhiim waxa weeyaan maadaama doorasha maraykanka dhacayso donald trump laga yaabo inuu guuleysto doorkii horena uu ciidankii waan waan kala baxaa soomaaliya ciidamadeedo dee soomaaliya hees xalliso ciiday u taallaha laga yaaba in loo sii degayo dowladda soomaaliya leeyahay possibilitygan maraykanka donald trump guuleysta aaday u sarreysaa go-aankan asagaa qaada doona marka isku tashta oo si deg dega weelashiina iyo maaragtay waxaad heli kartiin iyo eeryadaad difaacan kartiin iyo tabartiinu intaad agtaa isku tashta lafteeda fariin saas inay jirtaan waa laga yaaba
waa gartay cabdisalaan madax kala duwan oo sirdoon ayaa tegayay muqdisho maalmihii dhowaa marka ma ujeedo mid ah ayay salka ku haysay booqashooyinkooda mise way kala duwan yihiin
inay way kala duwnaan yihiin oo daba isku mid ma noqon karaan mid kasta dan gaara ayuu matalaya oo dalay ka socdaan dabcan madaxaas waxaa madax ninka chief of spyga turkiya tegey bishii bishii shanaad ee sanadkan nin madaxa sirdoonka kenya tegey umaleyna bishii julay sanadkan ninkan c i ada xukuma markii labaad weeyaan umaleyna socodkiisa marka waxaasoo dhan waxa weeyaan hal fariina ayay ka wada socdaan laakiin dana gaar ay kala matalayaan waxay kasoo tashteena dabcan ma ahan turki inay soomaaliya sirdoonkeeda usoo dirto fariintaas aan sheegayo kaloo waday oo ah fariin aan siyaasi lagu aamini karin aan siyaasad iyo dhaqaalo qusayn amni iyo khatar soo socota ah kenya oo kale sidoo kale ayadan dabcan wax deg deg oho waday waxaasoo dhan waxaa ka awood badan marka c i eda directorka c i a bari africa oo dhan baa laga yaaba inuu la awood ogyahay markii loo fusho dowladda maraykanka miisaanka uu kaleeyahay iyo adduunka baawarka ee leeda inuu marka soomaaliya laba jir isaga daba nooq sanadkan weliba xilligaa hadda uu tago waxay muujinaysaaan isleeyahay muhiimiyad weyn oo maraykanka ama khatarahu ka digayo ama soomaaliya ugu arko inay wax kale kasoo socdaan marka waa arrin aan isleeyahay in lagu baraarugo lagu lagu maaragtay lagu indhataagay ay tahay ugu dambeyntii cabdisalaan booqashada madaxa hay-addan sirdoonka ee maraykanka soomaaliya maxay ka faa'iideysaa ama ay kala bixi kartaa
dhowr waxyaaba soomaaliya faa'iido ugu jirtaa imaanshihiisu wuxuu muujinayaa soomaaliya inay muhiimiyadda ay maraykanka u leedahay maraykanku inuu danaynayo soomaaliya haddii khataru ka jirto khatarta ka jirta inay mid weyn tahay oo aysan la yaraysan karin oo hadday noqoto wadamada soomaaliya ama deriska laah ama dhinaca badda kale ah ama deegaanka badda dhulka kale ah inay ku baraarugaan levelka threat ama ama hadday tahay geographical interest hadday noqoto iyo hadday threat interest noqoto soomaaliya levelka ay tahay ay muujinaysaa iyo miisaaniyadda ay leedahay iyo danaha waaweyn oo ku xiran marka imaashihiisu runtii wax weyn oo highlight garaynaa yacni soomaaliya wuxuu kusoo celin wuxuu u samaynayaa news alert weyn oo qiimeyn weyn ayay soomaaliya helaysaa laakiin waa hadday si sax uga faa'iidaysato oo isku daydo inay inay arrintaas opportunity fursado u bedesho imaashaha ninkaas iyo iyo fariimaha oo wada iyo joogitaan soo gaaritaanka soomaaliya oo aan la yaraysan waxa soomaaliya ka iman runtiina aadaan u aaminsana aniga soomaaliya afghanistan oo kale inay noqoto oo haddii ciidamada admis meelo badan ka baxaan argagixisadu isu soo bahaysato xootiyiinta ay gacan ka helaan laga yaaba inay daroono iyo gantaalo ka awood badan kuway shabaab haysan jireen laga yaaba inay soomaaliya soo geliyeen khatarahaas oo dhan markii la fiirsho waxaan is leeyahay soomaaliya wax weynaa ka soo socda soomaalida dabceen inay fursadaan uga faa'iidaysatana waa qabaa laakiin cabsida aan qabaa ka badan fursadaha laga heli karo